asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya anigoo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta ee haddii rabeed mahayo aynu howlaha farada badan ku googoosanno innagoo isla eegeynaa qaybo fara badan oo haddii ilaahay idmahayo sheekooyin ah oo caalami ah oo tusaalayaal badan u leh nolosha kuwaasoo laga yaabo kolba qayb inay wax kaa tusaan maantana sheekadan waxaan ka soo qaadanaynaa nin ayaa gabadh qabay gabadha hadduu qabay uur bay yeelatay uur hadday yeelatay iyadoo dhiig la-aan ah ayay foolatay markay foolatay dhiig la-aan foolatay ayaa waxaa la yidhi gabadhii waana dhiig la-aan foolna way haysaa xaaladeeduna ma saxno ninka qabana bakeeri shaaha uu meel u dhigay ama wuxuu u hayo ma laha markaasuu is sii daayay dig dig dig dig xagga u orod xagga u orod xagga u orod gabadhi aa foolanaysa war gabadhi waxaasaa ku dhacay war gabadhi sidanay noqotay war saasay noqotay war yaa war iga gaadha war caawiya war sidaa ila dhaha wa aduu qaylo badan ayuu afka furtay hadduu qaylo badan afka furtay ninkii odayga ahaa oo hawshii iyada ahayd uu maaragtay la ororday ama uu maaragtay aad iyo aad uu qaylada badiyey ama yoonka badiyey ama uu hawshii aad ninbuu u tegey ninkaa wuxuu ku yidhi haddii ilaahay idmahayo war waxaan ku weydiiyey gabadhu ma ilmo dhicisay wadaa mise shin bay wadaa markaasuu yidhi maya shin bay wadaayoo sagaalkeedii bilood ayaa galay sagaalkii biloodba way galeen buu yidhi oo gabadhu sagaalkeedii bilood ayay maraysaa markaasuu yidhi hadday sagaalkii bilood marayso inta sagaalka bilood la gaadhahayey ee sagaalka bilood haddii eebba idmahayey la gaadhahayey adigu xaggee jirtay oo su-aashaasu kusoo celiyey ninkii ma ogtahay xaggee jirtay waa maxay markaasuu erayganuu ku yidhi oo cajiib ahaa waxa uu ku yidhi oo uu yidhi dhalmo iyo uur wakhti badan baa u dhexeeya ee maxaad wax oogu dhigi weyday uur iyo dhalmo ama dhalmo iyo uur wakhti badan baa u dhexeeye maxaad wax oogu dhigi weyday halkaa maxaa kaaga cad halkaa wax kaaga cad dhalmiya uur wakhti badan baa u dhexeeye maxaad wax oogu dhigi weyday halkaa waxaa lagu tusayaa ilmaha dhalanhaya inuu adiga uu xuquuq kugu leehay dhalmo iyo uur wakhti badan baa u dhexeeye maxaad wax oogu dhigi weyday sagaal bilood bay gabadha ilmaha caloosha ku wadi sagaalkaa bilood keliya haddii maalin kasta aad isku daydo xitaa inaad maaragtay wax un aad ilmaha ugu talagashay dhalashadiisa iyo soo dhoweyntiisa inaad wax kaga qabato haddaad wax un diyaariso dee waxay noqonaysaa maaragtay lacag ururtay oo carada ka badan ayay noqonaysa irsaaqadana ilaahay baa bixiya adoo ilaahiga irsaaqada bixiya ku xisaabtamahaya kolba wixii aad ugu talagashay haddaad ilmaha usii diyaariso iyo gabadhaas dhalmadeeda iyo umulbixinteeda iyo hawsheeda aad usii diyaariso waxay ku tusaysaa inaad durba nin wax qaban kari inaad ahayd ayuu erayga ninkani ina tusahayaa tusaalaha ugu wanaagsan ama ugu fiican ina tusahayo ayaa kaa waxa uu ku yidhi dhalmiya uur wakhti badan baa u dhexeeye maxaad wax oogu dhigi weyday buu ku yidhi waxayna noqotay erey cajiiba oo dhammaanteenba dee dhalmiya uur wakhti badan baa u dhexeeye maxaad wax ugu dhigi weyday ayaynu leenahay oo kuwo badanoo inta gabdha hal ilmaha ka dhala ka cararoo dhah waxla-aan baan uga cararay iyaga laftooda ayay digniin u tahay sidaa ma ahee adaa lagaa rabaa kartida iyo wax soo saarka iyo waxqasadka mahmaahda maanta aan kusoo qaadanayna xubinteenna murtada maanta idamka eb waxaa la yidhi waxaan loo dhibtoonin dhayal looma helo waxaan loo dhibtoonin dhayal looma helo